halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban heerarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah bisha diseembarna waa shan sanadka idaacadeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
wixii oo gantaalo ridi ana dul martay meeshaanay beeralayda beeraha aan joogno iyo waxaanay dhowr jeer gantaalo ku riday markii dambena gantaallona in lagu tuuro baabuur tiknikaan oo qoryo badan ku tuurtuuraan kadibna way dhacda
kaasi waxa uu ahaa goob jooge ee magaciisa qariya oo ku sugan deegaanka buulaguduud oo ka warramaya diyaarad ay leedahay dowladda kenya oo shalay lagu riday deegaankaasi waraysi ayaanu idinkaga haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo muran xagga hoggaanka ahi uu ka dhex taagan yahay kulan looga hadlaya xagjirnimada oo lagu qabtay dalka masar madaxweynaha cusub ee afghanistan oo ka dalbada beesha caalamka inay maalgashadaan dalka afghanistan umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
golaha deegaanka ee magaalada new york ayaa shaaca ka qaaday in tababar ay u bilaabayaan booliska magaalada oo tiradoodu ay dhan tahay labaatan kun oo askari arrintan ayaa daba socota kadib guddi xeerbeegti ah oo dembi la-aan ku xukumay askari caddaan ah oo ceejin ku dilay nin madow oo aan hubaysnin duqa magaalada new york ayaa sheegay in ay muhiim tahay in boolisku si siman ula dhaqmaan dadka kala midabka duwan mid ka mid a saraakiisha booliska ee new york oo lagu magacaabo benjamin tracker ayaa sheegay inuu jiro kala fogaansho u dhexeeya booliska iyo dadka magaalada ku nool oo lagu qiyaaso in ka badan siddeed milyan oo qof tababarkan ayaa booliska new york u dhammaan doonaa bisha juun dadka u dooda xuquuqda rayidka ee dalkan maraykanka ayaa aad u cambaariyey go-aanka xeerbeegtida ee dembiga ku waayey askariga caddaanka ah ee dilay nin madow oo aan hubaysnayn oo ku sugnaa magaalada new york dhacdadan ayaa qayb ka ah dhacdooyin isxigay oo dhowaan ka dhacay maraykanka oo askar boolis ay dileen dad madow waxaana taasi ay keentay mudaharaadyo kala duwan oo ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka xogeyaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa isaguna ugu baaqay madaxda maraykanku inay ka jawaabaan baaqyada isa soo taraya ee looga codsanayo in lala xisaabtamo ciidamada ammaanka waxaa xusid mudan magaalada new york ee dibadbaxyadu ay ka socdaan ee uu ka dhacay dhacdadani ay xarun ay u tahay qaramada midoobay saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ah ee sida gaarka u tababaran ay ku guuldaraysteen inay soo badbaadiyaan wariye maraykan ah oo afduub loogu haystay dalka yemen saraakiisha ayaa sheegay in sababta weerarkan fashilise ay tahay iyada oo wariyaha maraykanka ahi aanu ku sugnayn goobta laga raadinayey afhayeenka aqalka cad george ernest ayaa sheegay in madaxweyne obama uu amar ku bixiyey in lasoo badbaadiyo wariyahan maraykanka ah afhayeenka wasaarada gaashaandhiga ee maraykanka admiral john kirby ayaa sheegay in howlgalkani ay fududeeyeen ciidamada yemen markaana ay ka qayb qaateen ciidamada cirka iyo kuwa dhulka inkasta oo xilliga weerarku dhacaya aanu ku sugnayn wariyaha maraykanka ah goobtaasi ayaa haddana waxaa lasoo badbaadiyey lix qof oo u dhalata dalka yemen iyo qof u dhasha dalka sacuudiga iyo mid kale oo u dhasha dalka ethoobiya oo afduub loo haystay wariyaha maraykanka ah ayaa labadii kun iyo saddex iyo tobanka lagu afduubtay yemen waxaana afduubkiisa sheegatay kooxda alqaacida ugu yaraan laba baabuur oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa toddobiyo soddon qof ku dilay dalka ciraaq weeraradan ayaa lala beegsaday dadka shiicada ah iyo dadka kurdiyiinta ah qaraxa hore ayaa lala beegsaday makhaayad dad badan ay joogeen oo ku taalla magaalada kirkuuk gaar ahaan xaafadda ay dadka kurdiyiintahi degaan bamka kale ayaa lagu qarxiyey xaafadda sadar city ee magaalada bakhdad oo ay shiicadu degaan qaraxyada noocan oo kale ayaa ku dhowaad si maalinlaa uga dhaca dalkaasi ciraaq inta badan kooxda daacish ama isis ayaa iyadu sheegata mas-uuliyadda qaraxyada noocan oo kale ah dhinaca kalena danjiraha maraykanka u fadhiya ciraaq stewart jones ayaa wakaaladda wararka ee a b u sheegay in askarta maraykanka ee joogta ciraaq xasaanad la siiyey oo aan la maxkamadayn karin danjiraha ayaa sheegay in ballanqaadkan uu ka helay ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi waxaana uu sheegay in arrintani ay qayb ka tahay heshiis u dhexeeya maraykanka iyo ciraaq
aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dadka deegaanka tuulada buulaguduud oo soddon kilomitir uga beegan magaalada kismaayo dhanka waqooyi ayaa sheegay inay maqlayeen daryaanka duqeynta ciidamada kenya inta u dhexaysa sanguni iyo buulaguduud iyo hubka lidka diyaaradaha oo iyaguna uga falcelinayay kooxda al-shabaab mid ka mida dadka beeraleyda ah ayaa ka hadlay waxa ay maqleen isagoo ka gaabsaday magaciise ayuu zahra cabdi axmed u waramay
walaalay waxaan kala soconayey annagoo haddee un galabta casar gaabadka joogno diyaarad aada u guuxi oo gantaalo ridi ana dul martay meeshaanay beeraleyda beeraha aan joogno iyo waxaanay dhowr jeer gantaalo ku riday markii dambena baa gantaallona in lagu tuuro baabuur tiknikan oo qoryo badan ku tuurtuureen kadibna way dhacda marka cid ku riday diyaaradda gantaalka miyaad arkaysin cid hadda annaga kuridaysa nooma muuqanin laakiin baabuur gantaal diyaarada gantaalo badanoo la tuuraayo baabuur tiknika oo la dagaalamayso oo aada cirka xabado badan ugu ridaysa waa arkaynay marka kolley wixii un la ridayaa ku dhacaan u malayna marka taasi kusoo dhacday ayadana waxaa bal iiga warantaa marka dadka deegaanka oo aad ka mid tahay cabsi intee leeg ayay ku hayaan duqeyntan cusub ee deegaanadan waayadan kusoo noqnoqonaysa iyo guud ahaanba xaaladda deegaanadaasi gobolka walaalay diyaaradahanay aaday noo dhibeen xoolo waa ku dhammaadeen maanta ugu dambeysay dhowr qof oo raydaa ku dhimatay meeshay wax ku rideen oo beero qodanayo oo beeraleeye marka aaday diyaaradahanay naftu noogu keeneen waana dhibeen waana ku rafaadnay diyaaradahan marka cid wax ku noqotay n adinka yaa idin xaqiijiye dadka wax ku noqda eed sheegaysa beeraleyda ayaa idin xaqiijiye annagaaba joognaba meeshay wax ku duqeynaysa wax ku dhufanaysay annagaaba joognay dadki deegaanka ah weeye beeraleydi waaye laba qof aa ku dhimatay intaanay hadda aan arkay oo nisheeri saare laba qof oo rayid ah ku dhimatay ayadana ha waaun lasoo ridoan umalaynaa ayna waaun lala dagaalamo oo meelahaasay baabuurun joogtay oo sabaabkan ay leeyihin aan umalaynaa gantaalla ku tuurtay waana soo dhacda maya diyaarad diyaarad dagaal waaye maantana maantabana garaacaysay xoolihii iyo dadka raydka oo dhimanaya ayadaa ayadaa dishay diyaarad dagaal waaye maantana ayna duqeynaysay gaabtana meesha duqeyna ka socotay marka rakaab ma jira meesha ay ku dhacdayna haddii aan hadda ma tegin laakiin dadka deegaanka oo iiga dhow waxay ii sheegeen hal nin oo kii diyaaradda in wadaa umalaynayo meydaa dhex yaalla meesha waayahay birta dheer marka dhankee bay ka jirtaa iyo waddada dhinaca afmada oo aada buuloguduud iyo birta dheer ee udhexaysaa meesha aan kuu sheegaya buuloguduud iyo birta dheer ee udhexaysaa waddadaas afmadow aadaysa oo buuloguduud ka baxaysa gacanteeda midigta oo dhisheegaa waay
kaasi waxa uu ahaa goobjoogo ku sugan tuulada buulaguduud oo u waramayay waryaheena zahra cabdi axmed isagoo magaciisa qariyay sababa xagga amniga ah
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo doortay hoggaan cusub midkii horena iska beddelay sidoo kalena hoggaankii hore ayaa ka biyadiidan isbeddelkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya waryaheena gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane hannaanka dimuqraadiyadda soomaaliya ayaa hadba heer maraya tan iyo bilowgii madax bannaanida dalka indhaha soomaalida waxaa aad ugu yaraa aragtida doorasho xur iyo xalaal ah gobolka hiiraan ururka dhallinyarada ayaa ugu horreeya doorasho cod lagu kala baxo odayaasha dhaqankuna waxa ay qaadeen tallaabadii xigtay tan dhallinyarada oo waxa ay doorteen guddoomiye mid horena waa ay beddeleen nabadoon dacar xirsi nuur ayay u doorteen inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada dhaqanka hiiraan sida uu kaga dhawaaqay kulankoodii maalinimadii khamiista nabadoon ibraahim xasan macalin qorsuul sagaashan iyo kowdi ayaa guddigan oo guddiga dhaqanka la yidhaahdo ayaa la bilaabay dadkii bilaabay oo as'aaska ahaa koow ka ahay aniga maalinkaas i maanta inta ka dhexaysana waa joogno guddigan waxaa wuxuu lahaay shan guddoomiye miya base lix guddoomiye hadda waxaan doorannay xaaji xasan waaridna waxaan doorannay nin la yidhaahdo dacar xirsi nuur guddigan guddi sidaas u ahaye waxaa dhisay ugaasadii allah u naxariistee nin ogaaskii oo qoladii oo dhistay oo dhin jooga mara jirmamaanta waa dhint waa dhammaadeen annagana meeshaa noo dambayso nabadoon dacar xirsi nuur ayaa dhankiisa ballan qaaday in la tashiga odayaasha dhaqanka uu badin doono waxaa jira aniga aqli layma dooran waxaa lay doortay cadaaladnimo caddaaladdii lay doortana inaan layla shaqeeyaan rabaa cadaaladdaas waxaan rajaynaa bulshada maamulka qeybaha kala gidisan oo shacabka in aad iyo aad haddii ilaahay yidhaaho anugu war nuglaado oo nugu jilcanaado waxaan rajaynaa ilaahay idankiis intay karaankayga ah inaanan haddii ilaah xumaan aanan u horseydin saasaan rajayna horta lixdanka iyo saddexdan waxaan ka soo bixin anugu garabka saara maaha wixii wanaag oo ka soo dhexbaxane aan ku hagaamina nabadoon xaaji xasan kulmiyo waasuge guddoomiyihii hore ee golaha odayaasha dhaqanka hiiraan oo goobta doorashada ka maqnaa ayaa v o a uga waramay aragtidiisa natiijada kulankii odayaasha dhaqanka warkaas anugu bannaanka ayaan ka maqlay aniga guddoomiyihii odayaasha dhaqanka aniga ayaa ahay haddana waan ahay warkaas waxaan u arkaa war gefa oon ku fiicnayn haddii lama odayaasha oon ku fiicnayn haddii lama aragtida dadweyne aan ku fiicnayna u arkaa ninka waxaa jagada looga qaadi karaa saddex sharuudood ayay laheeday sharuudda koowaad waxay heeday inuu horta dhinto ta labaad waxay heeday inuu asagu iscasilo ta saddexaadna waxay heeday in haddii ilaahay idmo wakhtigii oo u dhammaado wakhtigaas oo ahay afar sano inuu ninku haddii lama jagada haayo afar sano kadibna doorasha dhacdo doorashadaas kadibna hadduu rabana oo isu soo sharaxi kara sidaas ayaan isku ogeyn aniga marka ma dhiman aniga haddii ilaahayd mataqaan ma iscasilin afartii sanana iima dhammaan odayaasha dhaqanka oo gobolka hiiraan oo lixdan iyo saddexda ka kooban guddoomiyahoodu waa xasan kulmiyo waasuge mana dhiman mana dheera howshiisiina sidii ayuu u wataa waxa la sheegaana waxba kama jiraan guddoomiye ku-xigeenka maamulka beledweyne bashiir xuseen dhoore ayaa tilmaamay in dhaqanka soomaalida uu kaalin weyn ka qaatay hanashadii dowladnimada konton iyo afartii soomaali markii layidhi wax loo sameeyo ingiriiskii iyo talyaanigii iyo laga xoroobayo oday dhaqanaa waxaa sameeyey siyaasadda soomaalida grand electorial yada eldariska liijin dowladdii konton iyo lixdii ayagaa dhisay dowladdii lixdankii odayaasha dhaqankaa dhisay middii haddeertaan berigai carta iyo tii maarata adisabal uu qaba jira ayagaa dhisay middii hadda samaysanna hadda odayaashaa dhisay dhaqankaa dhisay siddeed boqol iyo in la jiray ahaayaan u malaynaa kii lagu dhisay xalane xamarka odaga dhaqanka doorka uu ku leeyahay bulshada soomaaliyeed dunidana waa og tahay dariskana waa ogyahay annagana waa ognahay waxaa laga rabana annaga fari mayno soomaali dhaqanay u lahayd geed hoostiisay fadhiisan jirtay waxa xeer bini'aadan uu samaysto magaalo amaba dowladeed mid lamidaan annaga xeer iyo dhaqan u lahayd cid allaaliya ciddii isla degan hiiraan ama beledweyne ee khilaaf dhex maray ama beer ku dhex maray amaba dhiig ku dhex maray amaba wax kale ku dhex maray inaad hor kacdaan siduu madaxweynaha idinku yimidoo nabadda aad doontaanna waa laydinka rabaa kursigu qofku iskama laha ummaddaa iskale waa la beddelaa wuu xanuunsadaa wuu iska casilaa marka hore horta waxaa waaye adeerkay dacar odayaashii nala shaqeeyow ka mid ahaa weliba aad iyo aad weliba xaqa iyo runta aan qarin intaan ka garanayo kuwa kaloo odayaashaanoo xubnaha la'ahna waa la mid dhowr iyo labaatankii sane ee ugu dambeysay dhagaha soomaalida waxaa aad ugu badnaa nidaamka afar beelood iyo bar xaq ma ahan ee xal ayaa la moodaa iyo looma dhammaa nidaamka noocaasi ahna weli dalka kama dhammaan inkastoo laga gudbay xilligii kumeel gaarka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan magaalada qaahira ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xagjirnimada iyo argagixisada magaalada qaahira waxaa warbixin ku saabsan shirkaasi nooga soo diray waryaheena xuseen cismaan saxnuune
shir looga hadlayay ka hortaga xagjirnimada iyo argagixisada oo lagu soo gabagabeeyey magaaladan qaahira ayaa si weyn loogu cambaareeyey kooxaha hubaysan ee mayalka adaga shirweynaha oo ay soo qabanqaabisay hay-adda ashar ee dalka masar ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan lix boqol oo wufuud ah oo ka kala yimid dunida muslimka iyo weliba xubno ka socday kiniisada caalamka wafdi ka socday culammada soomaaliyeed iyo aqoon-yahankii wax ku bartay jaamacadda ashar ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirka looga arrinsanayay argagixisada iyo xagjirnimada ka allowsan dunida muslimka cabdiraxiim adiiriye warsame oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirka oo aan la kulmay ayaan marka hore weydiiyey waxa shirka uu ku saabsanaa waxa uuna ku jawaabay sida tan sidii looga hortegi lahaa afkaarta guracan ee xagjirnimada ah ee loo loo nisbeeyey islaamka adduunka maanta ka jira ama gilgilaya ayaa loo qabtay shirka sidii afkaartaas ee xagjirka looga hortegi lahaa iyadoo aan la adeegsanayn xoog ee la adeegsanayo fikir iyo mataqaanaa sidii looga hortegi lahaa iyo manhaj nidaamsan ee shirkana waxaa qabtay muasasada weyn ee al azhar ashariif ee muasasadaas oo ku caanbaxday ama ku salaysan fikirka wasadka ee saxiixa ah inay gaarsiiso caalamka iyadaa isugu yeertay shirkan waxaana kasoo qaybgalay wadamo badan oo caalamka islaamka ka yimi oo culimo ah oo hay-ado kala duwan oo dowli ah iyo dowli aan hayn sidoo kale sheekh yuusuf cali caynte guddoomiyaha majmaca culimmada soomaaliyeed oo isna ka qaybgalay shirweynaha lagu soo gebagabeeyey magaaladan kaahira ayaan weydiiyey waxyaabaha ka soo baxay gebagabada shirka dabcan qodobada ka soo baxay way badnaayeen laakiin waxay guud ahaan ka hadlayeen arrimahaas wax la xiriiray ka hadlayeen waxaa laga hadlay dagaaladan dhacaya ciraaq iyo ka dhacaya maarkaysa muxuu ahay wadamadan kale oo carabta ka dhacaya iyo in aan loo baahnayn wadamadaas dagaalada ka dhacaya in maaragtay la joojiyo oo maaragtay laga hortago waxa maaragtay si gooniya dabka lagu feeqaayay qoladan ka dagaalamaysa meesha la yidhaha ciraaq oo loo baxshay daacish ama la baxday magacaas ayaa si gaar loo qaadanayay iyo inay qoladaasi maaragtay waxyaalo badan oo loo oo aan loo baahnayn oo arrimahaas ayaa badiaal maaragtay laga hadlayay waxyaalo badan oo oo wanaagsan diinta islaamka fahamkeeda iyo sida shareecada islaamka ay tahay iyo waa markii ugu horeysay oo hay-adda azhara ee dalka masaarida ay qabato shirweyne ku aadan ka hortaga argixisada iyo xagjirnimada kadib markii qaar ka mid ah dunida muslimka ay ku xoogeysteen kooxaha loogu yeero argixisada sida soomaaliya ciraaq iyo yemen dhinaca kale xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo soo gaaray magaaladan kaahira ayaa ka qayb galay shir gogol xaar ah oo ay yeesheen baarlamaanada wadamada carabta taasoo diyaarinaya shirweynaha baarlamaanka carabta oo maalmaha soo socda la qaban doono brofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah wafdiga baarlamaanka soomaaliya ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay shirka baarlamaanada carabta barnaamijyo kala duwan iyo arrimo kale ee iyagana ku saabsan doorashooyin dhixi doona oo markaa guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo guddoomiyaasha guddiyada iyo maaragtay muqararada iyagana sidaas oo kale la dooran doono ayadoo ay u weheyso seminaar looga hadli doono amniga carbeed oo horeyna looga hadlay haddana la fadhiya tiri doono intaba waxaa la rajaynaya hadduu alla idmo in shirkani hadda bilaaban doono inuu sii maratay guda galo baarlamaanka xildhibaan axmed aadam oo isna ka mid ah xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo aan kula kulmay magaaladan kaahira ayaan weydiiyey in shirka looga hadli doono arrimaha soomaaliya iyo in kale xagga soomaaliya haddaan usoo laabano waxaa jirta annaga kolley ajendayal aan u gudbin doono oo annaga noo diyaarsan run ahaantiina kuwa hore aanu gudbinay iyo hawla hore aanu qabanina ay hadda ay bilaabeen jaamacada carabta inay soomaaliya aadaan iyo nabyada carabi oo inaanu dhowr jeer su-aale aanu weydiinay oo isagu uusan warba ka haynin soomaaliya run ahaan fadhiyo jalasaad ijtimaaciya ku calaananay hadda ka hor ayaa ka dambeysay inay hadda yidhahdaan soomaaliya ma aadaynaa arrimahan ayaa imaanaya xili dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin wafdi hordhaca oo ka socda ururka jaamacadda carabta kuwaasoo kulamo la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa cabdiweli sheekh axmed sida warbaahinta masaarida ay sheegayaan saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa wafdi uu horkacayo xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi inay gaaraan magaalada muqdisho kuwaasoo kulamo la yeelan doona madaxda dowladda federaalka soomaaliya xuseen saxnuuni v o a kahira
markana dhegaystayaal barnaamijkii umuuraha islaamka ayaa idinku soo maqan xuseen barre aadan ayaa noo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka bilihii u dambeeyey waxaa dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka ohio magaaladiisa colombos laga dareemayay dhaqdhaqaaq diinta islaamka lagu faafinayo islamarkaana dadka lagu barayo macnaha diinta islaamka arrintaasi oo uu bilaabay urur lagu magacaabo ask e muslim ama muslin weydii aasaasayaasha ururkaasi ayaa waxaa ka mid ah cabdiqaadir jaamac aadan waxaana uu iiga warramay sababta ku dhalisay arrintan muddo hadda laga joogo ilaa iyo afar sano muddo ku dhow waxaan lecture usoo jeedinayay ururka soomaaliyeed oo ilaa iyo laba boqol gaaraysa marka intaan mawduucii balaaban baan waxaan go-aansaday inaan su-aal weydiiyo si aan u ogaado bal carruurteenaan north america ku dhalatay maskaxdoodu waxaa ka buuxaya in terms dhinaca islaamka waxaan idhi su-aal baan idin yara weydiinayaa su-aashaas markaan idin weydiiyo waxa kugu soo horeeya maskaxdeena kusoo dhaca maaragtay qaran iyo warad yar baan ta siiya kulligood baan idhi maaragtay kusoo qora waxa ugu horreya maskaxdeena kusoo dhaca tusaalena waan siiye waxaan idhi for example markaan washington d c maqlo waxa ugu horreya maskaxdeeda kusoo dhacaya waa george bush example kalaan siiye waxaan idhi muxuu ahaa anytime aan maqlo memphis tennessee waxaa maskaxdeeda kusoo dhacaya martin luther king waa meeshii lagu dilay wey maxay tahay marka waxa ugu soo horreeya ee maskaxdeena kusoo dhacaya markaad maqashaan islam to my surprise marka over eighty percent waxay ku jawaabeen inay terrorism yidhaahdaan waxaan marka isweydiiyey maxaa koos garaynaya carruurteenu inay saas u fakeraan iyadoo dugsiyo la geeyo school la geeyo maaragta environment waxaas looga sheekeynaya aysan ku jirinin then i realize marka mainly carruurteena waxa impact weyn ku sameynaya inay tahay public schoolka iyo mediaha mediaha halkaas marka ka bilowday what is the best way mediaha anaguna aan u isticmaali karno wixii marka maskaxdeena kusoo dhacay waxaa kamid ahaa marka billboardka in la isticmaalo sidaa darteed marka urur baa la aasaasay aaskee muslim la yidhaahdo iyo walaalo kale billboarro badan baynu sameynay magaalada toddoba bilood buu hadda caadi u shaqeynayaa toddobadaas biloodna alxamdulilahi boqol qof baa kusoo muslintay hadda ururkan ask ee muslim ayaa adeegsada siyaabo kala duwan oo uu fariinta islaamka iyo dhaqanka muslimiinta ku gaarsiinayo dadweynaha waxaana ka mid ah in la adeegsado boodharka ama tabeelayaasha waaweyn ee jidadka lagu xardho waxaa ka mid ah inaynu saddex face bay hawshu lahayd kow billboardka in masajyo kala duwan lagu qoro oo dadka muxuu ahaa nan muslimka mainly marka hore loogu talagelayay laakiin impact weyn bu hadda wuxuu ku sameeyey muslimiinta laftigooda xataa oo realize gareeyey waxa kan maarata wax la sameyn kara inay tahay cabsi badan oo iska jirtay ay ka baabaaday waxaan kaloo qabanaa iyagana flyers baan diyaarinay flyerkaas marka waxaynu sameynaa dacdwa outreach oo magaalada downtownka oo kale jidadka ugu muhiimsan ayaan waxaanu dhiganaa miisas dadka flyerkaasaa marka dadka loo qaybiyaa dadka inta badan halkaasi kusoo muslimaan waxaan kaloo iyaguna aan sameynaa networking jaamacadaha iyo kaalejyadana bishiiba waxaan tagnaa marmar waa kala dooranaa laakiin dariiqu waa three to four times muxuu ahaa week boodharkan ku rakiban jidadka ayaa dad badan soo jiitay waxaana aan weydiiyey cabdulqaadir jaamac sida ay ugu suurto gashay arrintaasi walaal wax dhib badan ma aha biilbooradu waa saad u sheegtay waa kuwan dariiqyada ku yaalla weeye sida guriga loo karaystaa ama xafiisyada loo karaystaba ayagana loo karaystaa dad baa iskale kambaniyaal baa iskale process bay ku marinayaan messageka meesha lagu qorayo in lagu marka hore laga lagu soo aprove gareeyo waad samiid garaynaysaa based on locationka uu ku yaalla billboardkuna ayaa lacagta ku xiran tahay marka de averageka anagu waxaan bixinaa ku dollar ber billboardkiiba hadda mid baa jira uu qur-aanku masuurkiisa ku qoran yahay oo messageku oranayo this qur-aan yani weligii isma bedelenin waxna laguma darin waxna lagama saarin yani in englisha then if you need a free copy of the qur-aanka then websiteenaga waa kaasaa teleefonkanaga waa kaasaa dabacdeen taasay kitaabka kusoo dalbadaan kitaabo badan baa dadka loo diraa ma garat tallaabadan ayaa saamayn badan ku yeelatay dadka aan hore u maqal diinta islaamka waxaana sida uu sheegayo cabdiqaadir jaamac ku soo muslimay dad kala duwan isaga oo ka hadlay qisooyinka ay la kurmeen qaar ka mid ah wallahi daawidfield aad iyo aad labada dhinacba weliba waxyaabaha dadkanan muslimka ka imaanaya example waxaa ka mid ah islaan cadaan ee wiilkeeda wada socda email bay soo dirtay waxay tiri markaan arkay one of the billboardka qur-aanka ku musawiran waxay tiri waxaan kala garan waayo inaan dream garaynayo iyo inay waxa kanu aan arkaya ay horta ru xaqiiqa yihiin iyo in kale to the point aan wiilkayga ay la socday aan aan ku iri duc war i c ma fahamtay qosul gariir baaban ka qaaday marka am so happy finally inaad muslimiinta realize gareeyaan in la gaaray timekii ayagoo isku hadli lahaayeen instead of mediahu hadli lahaa kaas waa mid wey marka waxay tiri am very supportive waxaad samaynaysaan mean timekana waxay tiri koobiyii soo dira qur-aanka aniga wiilka inagaba interest baan ku nahay waxyaabaha hadda fi qisooyinka dhacaya ohio state university baa nin outreach baan ku samaynay waa nin caddaano lixdan iyo saddex jir ah weeyaan gabadhiisiba ohio iyo inuu markaas asagoo de awowo u ahaa ma garanayo wuxuu yidhi bay baan u imid oo first time aadaysay jaamacadda hadda iigu horreysa buu yidhi imaatinka ohio state university aan imaado waana markii igu horreysay aan opportunity ugu helo dad muslimiina inaan dialogue la sameeyo isla meeshii buu ku muslimay waa lixdan iyo saddex jir weligay wuxuu yidhi hadda iigu horreysa buu yidhi inaan yacni ilaahay ku bariyo anoo ilaahay barya anoo muslin ah kadib markaan saasuu kusoo muslimay mar kalaa la casuumay wuxuu yidhi niman yahow dhibaatooyinka ay haysan jira waxaa ka mid ah buu yidhi waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii vietnam kasoo dagaalamay vietnam federal baan ahay every night qarow iyo riyo baas baan nafta ii keenay buu yidhi saan usoo muslimay dib dambe iskuma adag buu yidhi marka waxaan aad ugu faraxsanahay buu yidhi inaad time qaadateen oo aad outreach samaynaysaan marka waxaan ku talin lahaa muslimiinta khaasatan soomaalidu waa dad lagu yacni qualitygoodu ku fiican yahay outreachka waa dad yacni aada proud isagu ah oo diinta tan maaragtay inay dadka guud ay gaarsiiyaan hadday go-aansadaan aysan waxba la ahayn dadka inay gaarsiiyaan marka waxaan ku encourage garayn lahaa inaan hawsha tan aysan dadka culummada soomaaliyeed meel walba ay joogaan aysan dayalsanin aysan dacwada ku ekaynin annaga dhexdanada keliya laakiin outreachka kalena siidada ay joogaan ay ku daraan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tani intaan dib u kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya haye xuseen maxaa noogu xiga waa tahay falastiinay waxaa inoogu xigaa codkii baxsanaa fanaanada khadra daahir iyo heeskeedii miyaan kaba maarmaya
jacaylkii markan yaraa sidii mayaygii helay jacaylkii markan yaraa sidii mayaygii helay inuu iga meerayo daayaan muudaye inuu iga meerayo daayaan muudaye Anoon man kama kuhay, sawqaygu soo markacay. Anoon man kama kuhay, sawqaygu soo markacay. Kiyay naftu maaganayd, muuqiisa qolkaan arkaa. Ilmadu maradayga qoysa qaye. Quraankii kalgacal mantuu igu tarayahay. Quraankii kalgacal mantuu igu tarayahay. Miyaan kaba marmayaa? Miyaan kaba marmayaa? Xishoodkan dhammaanaya. Miyan kaba marmaya Miyan kaba marmaya Xishoodkan dhammaanaya
codkaasi baxsan ee fanaanada khadra daahir ayaanu ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe oo falastiin axmed iimaan iyo anigoo xuseen bare oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Miyan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.